agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka biyaha maamulka somalilan mudane aadan cabdulaahi cabdulle ayaa xarigga ka jira ceelbiyood cusub oo laga hirgeliyey deegaanka beeyo guulaan oo hoos taga magaalada berbera munaasabadda xarig jarka waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin maareeyaha wakaaladda biyaha berbera xildhibaano iyo dadka deegaanka qadar saciid oo ka tirsan madaxda hay-adda samafalka ee islamic relief ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodkan iyo marxaladihii uu soo maray hirgelintiisa sharaf iyo mudnaan noo tahay inaannu dhammaynay oo aannu maanta u taagannahay inaannu wareejinno oo si ofishiyaala ugu wareejinno wasaaradda biyaha horumarinta biyaha iyo deegaanka ceelkii ay islamic relief qoday oo ay maalgelisay hay-adda islamic relief qaybteeda u k ama xafiiskeeda ingiriiska uu maalgeliyey waa aad iyo aad baanu maanta ugu faraxsannay inaannu ku wareejinno ceelkaas oo dhammaystiran oo qalabkii iyo dhammaan infrastructurekii loo dhammeeyey hadday tahay taangigii hadday tahay solarta hadday tahay trafiska ay xoolu ka cabbaan iyo weliba qasabadihii dhammaantood aanu si ofishiyaala maanta ugu wareejinayno agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha iyo deegaanka labadaba bulshada deegaanka beeyo guulaan ayaa u mahad celiyey hay-adda islamic relief iyo wasaaradda kheyraadka biyaha somalilan cidda ka soo shaqaysay ee halana uga shaqaysay maantana hawsha intaa le ka qabatay na waa u mahad celinayna waxaanu leenay miisaanka xasanaadka allah idinku daro halkani waa lagu baktiyi jiray oo ceelkan ka qayb qaadatay oo ay ugu horrayso hay-adda islamic relief oo wakhti badan iyo juhdi badan iyo maaragtay ay maskax badan gelisay ceelkan sidii looga cabbi lahaa ee dadku ay haraadka ugaga bi'i lahaayeen ayagana ilaahay baa mahadle waanu u mahadnaqaynaa waanay ku mahadsan yihiin cidda noo hirgelisay waxaanu ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa oo ah haayadda islamic relief iyo wasaaradda biyaha mudane aadan cabdulaahi cabdulle agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka biyaha maamulka somalilan ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ka go-an tahay in muwaadin kasta uu helo biyo nadiif ah oo ku filan waxa weeye waxaa naga go'an in qof kasta oo muwaadin ah uu helo biyo nadiifa oo ku filan waxaan rajaynayaa in mudaxileedka madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi in aannu gaadhno ilaa toddobaatan boqolkiiba dadka ama guud ahaan dadkeena somalilan ee biyola'aantu daashatay in ay ka haqabeelaan ceelbiyoodkan xarigga laga jaray ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay baahi badan u qabeen dadka deegaanka beeyo guulaan